asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada xubinteenna murtida maanta xubinteenna murtida maantana waxaa aalaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkadle waana xubinteenna murtida maanta ee haddii rabbi idmahayo aynu sheekooyinka aadka u badan ku soo qaadanno ee kala duwan iyo maahmaahyaha iyo murtiyaha isku dahaadhan ama isku dadan ama isku daboolan ama isku gaaran ama maaragtay isku daahan aan ku soo qaadanno waana xubinteenna murtida maanta inta badan baa ka hadasha tilmaamihii horey loo soo maray iyo tilmaamaha ilaa iyo maanta dhaca iyo waxyaalaha ay khuseeyaan waana sheekooyinkeenna digniinaha farada badan joogtada ah bixiya waa digniinaha maalinlaha ah ama toddobaadlaha ah ama billaha ah ama sanadlaha ah ama maaragtay nolollaha ah ee intaad nooshahayba deriska kula ah digniinaha noocaas oo fara badan ayay bixiyaan sheekooyinkeennan murtida maanta waana kuwa nolosha la kayre oo inta badanba la socda nolosha iyo isbedelada waayaha adduun ku dhacahaya taanan maantana waxaan ku soo qaadanaynaa sheekooyinkeenaas caalamiga ah qayb ka mid ah haddii eebba idmahayo si aad u ogtihiinba dhegaystayaal dee cuntada dab baa la saaraa dabka cuntada lagu kariyo iyo biyuhu waa col oo waad ogta dab iyo biyo waxa ka dhexeeya wayna wada ognahay dab iyo biyo marka maxaa ka dhexeeya dab iyo biyo waxaa ka dhexeeya biyuhu hadday dabka ku tifqaan ama ay ku daataan de dabkaas waa demay oo biyuhu dabka way demiyaan sidoo kale inta biyaha haddii weel inta lagu shubo weel muhiim ah dabka la saaro wuu kariyaa dabku oo waa tii la dhihi jiray mahmaa cajiiba ay jirto la dhihi jiray dheriga maxaa karka ka keenay waa kulaylka waa tii la dhihi jiray si marka biyaha wax loogu qabsado looguna karsado dabkiina uu u kariyo see loo kala badbaadinaya ilan iyaga hadday istaabtaan hoogiya baabaa dhici digsi baa u dhexeeya maxay dhaheen marka soomaalidii hore soomaalidii hore waxay dhaheen iyaga oo tilmaan ina siinhaya si aynan maaragtay ugu hodmin ayaa waxay dhaheen dab iyo biyo digsi baa u dhexeeya ee way isdemin lahaayeen waxaa la yidhi dab iyo biyo digsi baa u dhexeeyee way isdemin lahaayeen sida marka dabkaa iyo biyahaasu ayna isu deminin ee loo kala maareeyey looguna adeegtay hawshoodii ayay nolosha oo dhan u baahan tahay wax fara badan in loogu kala maareeyo si maaragtay ayna isu deminin ama ayna isugu khatalmin ama ayna isugu qaribmin yaa loo baahan yahay wax fara badan maaragtay oo dabkaa iyo biyahaas haddii eebba idmahayo kuwa u dhexeeya lamid ah yaa loo baahan yahay in la iswaafajiyo maxay dhaheen dab iyo biyo digsi baa u dhexeeye way isdemin lahaayeen marka dee maxaa dhacay saasoo kale inta waxaa jirta wax fara badan oo haddaan loo dhaxayn isku miirdiimahaya ama isku damahaya ama isku bakhtinhaya ayaa jira oo fara badan waana waxyaalaha maaragtay soomaalidu ayna ka fiirsanin ee maaragtay nolosha iyo dilaa kuusuma ogolyahay qabyaaladu dee way isku damahayaan soomaalida wax dib u dhaca ku keeni muxuu yahay dee waa dabkii biyihii oo isku darmaday oo isdeminhaya sidaasoo kalenta weye digsiga u dhaxayn lahaa ee cadaaladda ahaa digsiga u dhaxayn lahaa ee xishoodka ahaa digsiga u dhaxayn lahaa ee aadaabta ahaa digsiga u dhaxayn lahaa ee hoggaanka ahaa ayaa biyihii sii daayey taasuna dhibaato ayay noqotay mahmaahda maanta ee aan ku soo qaadanayno xubinteenna murtada maanta idamkii iibe waxaa la yidhi ubadku aabbahood kama weyna ubad aabbahood kama weyna